aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka ayaa ku hanjabay inuu kala diri doono golaha kongareeska kadib markii ay ansixin waayeen madax uu madaxweynuhu xilal kala duwan u magacaabay dhinaca kale agaasimaha idaacadda v o a ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedo uu aqalka cad u soo jeediyey idaacadda warbixin uu arrintaasi ka diyaariyey waryaheena v o a steve herman waxaa soo jeedinaya jacfar kukay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku goodiyey inuu fasax u dirayo koongareeska maadaama goluhu uu dib u dhigay meelmarinta dad uu madaxweynuhu u magacaabay xilal sarsare oo maamulkiisa dadkaasi waxaa ku jira qof uu madaxweynuhu u magacaabay maamulka wakaalad madax bannaan oo maamusho idaacadda v o a waxaan leeyahay awood aad u xoogan trump ayaa sidaa arbacadii yidhi isaga oo tix raacaya qodobka labaad ee dastuurka maraykanka oo madaxweynaha xilliyada aan caadiga ahayn u oggolaanaya inuu mid ka mida labada aqal ee koongareeska amaba labadooda fasax geliyo sanadku waa inay waajibkooda gutaan una codeeyaan dadka aan soo magacaabay ama si rasmi ah ayaa loo fasaxayaa si ay iigu suurowdo inaan magacaabi sameeyo inta ay maqan yihiin trump ayaa sidaa yidhi isagooo intaa ku daray waxaa jira dad aad u tiro badan oo ay lama huraan tahay inay xukuumadda ka mid noqdaan xilligan uu koronavirus dhibka nagu hayana kumaba sii jirto dastuurka maraykanka ayaa shardi ka dhigaya in golaha sanadku uu cod aqlabiyada ku meelmariyo tiro ka mida dadka loo magacaabo xilalka sarsare ee dalka hase yeeshee xilliyada aanu koongareesku si caadi a u fadhiyeen waxaa madaxweynaha u furan inuu magacaabi sameeyo mas-uuliyiinta uu madaxweynuhu magacaabo xilligaasi waxa ay shaqadoodu ku ekaanaysaa dhammaadka kalfadhiga xiga haddii aanu intaa golahu meelmarin ma jiro madaxweyne abid adeegsaday awoodda uu dastuurka qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad u siinayo in uu fasax geliyo koongareeska shir jaraa'idoo uu ku qabtay aqalka cad oo uu kaga hadlayay xanuunka coronavirus ayuu ku yidhi waxaa laga yaabaa in aan arrintan horey loo samayn mana jiro qof huba in aan sidaa la yeelayn laakiin innagu waannu samaynaynaa dadkaas halkan ayaannu uga baahannahay dad ayaan u baahannahay xilligan adag mana doonayno in aan dheelno ciyaar siyaasadeed soo saaraha aflaamta dokumentariga ah michael bark oo uu trump u magacaabay inuu maamulo wakaaladda maraykanka ee warbaahinta caalamiga ah u s a g m waxa uu ka mid yahay shan iyo tobanka qof ee uu madaxweynuhu magacaabay kuwaasoo sugaya meelmarinta golaha sanadka trump waxa uu si gaara u xusay magaca bark hase ahaatee waxa uu si qalada ugu dhawaaqay magaca hay-adda uu hogaamin doono dhaqanka ah in magaalada laga tago xilli ay soconayaan kulamo humaaga waa hagar aanu shacabka maraykanku dul u lahayn xilligan ay dhibaatadu jirto trump ayaa sidaa yidhi isaga oo ku daray in waxa ay kuwaasi samaynayaan ay khiyaano tahay dadka oo idilna ay ogyihiin madaxweynuhu waxa uu xusay in meelmarinta michael bark ay muddo laba sano ah u xayiran tahay guddiga tallaabadaasoo buu yidhi naga hortaagan inaannu maamulno v o a waana arrin aad muhiim u ah trump waxa uu yidhi haddii aad dhegaysato waxa ka baxaya v o a waa wax lagu yaqyaqsoodo waxa ay sheegayaanna waa wax aan u wanaagsanayn waddankeenna haddii uu michael bark hoggaan u noqon lahaana howl wanaagsan ayuu qaban lahaa laakiin laba sano ayuu sugayaa miyaanan la ansixin karin maamulka v o a oo u jawaabaya trump ayaa cambaarayntaasi gaashaanka ku dhuftay agaasimaha idaacadda v o a amanda benet ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku tiri in ka badan shan iyo toddobaatan sano v o a waxa ay gudanaysay howsheeda oo ahayd in ay wararka ameerika dunida gaarsiiso islamarkaana ay xog dhexdhexaada oo dhabta ku salaysan u tabiso goobo caalamka ka tirsan oo aanay suurtagal ahayn in la gaaro howshan ayaan rumaysanahay marka la eego sida ay noogu soo qulqulayaan dhegaystayaasheenna iyaga oo baadigoobaya xog ay isku hallayn karaan xilliga lagu jiro dhibaatada xanuunka coronavirus dunidu way ku kalsoon tahay howsheenna waa shaqo adag waana howl muhiima gaar ahaan xilligan fariin kale oo dhinaca iimeilka ay ugu dirtay shaqaalaha v o a ayay beenet ku tiri waxaana sugaya howl badan oo fulin nooga baahan waana howl adag oo mudnaan weyn leh yaynan ka mashquulin shaqadanna hortaallaa agaasimaha v o a amanda benet waxaa xilka u magacaabay madaxweyne obama waxa ay v o a maamulaysaa muddo afar sano ah waana waqti dheer marka la eego xilliga ay aalaaba maamulka idaacaddu joogaan ammaande oo ah wariye ruug caddaa ah oo horey ugu guulaysatay abaalmarinta la yidhaahdo bolitzer waa agaasimihii sagaal iyo labaatanaad oo ay v o a yeelato muddada shan iyo toddobaatanka sano ka badan ee ay jirto aqalka cad ayaa toddobaadkii hore weerar ku qaaday v o a wargeyska new york times ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aan geedna loogu soo gaban agaasimaha warbaahinta bulshada ee trump ninka lagu magacaabo dan scavino jr ayaa yidhi canshuur bixiyayaasha maraykanku waxa ay bixiyeen dacaayad uu shiinuhu leeyahay v o a ayuu ku eedeeyey inay dacaayadaasi fulisay isagoo oo tusaale usoo qaatay video ay leedahay wakaalada a p oo muujinayay bandhig dhinaca layrarka ah oo ka dhacay magaalada wuhan ee dalka shiinaha kaasoo lagu maamuusayay dib u furidda magaaladaasi oo iyadu ahayd meeshii ugu horreysay ee uu covid sagaal iyo toban ka soo bilowday saacado kadib aqalka cad ayaa v o a ku eedeeyey in ay muuqaal fiican u samaysay tirakoobka ay soo bandhigtay dowladda shuuciga kaasoo tirada dadka u dhintay coronavirus ee shiinaha barbar dhigaya tan maraykanka aqalka cad ayaa soo saaray qoraal uu ku yidhi v o a waxa ay inta badan u hadashaa cadowga maraykanka halkii laga rabay in ay u hadasho muwaadiniinteeda wargeyska new york times ayaa sheegay in eedda loo jeediyey warbaahinta shan iyo toddobaatanka sano jirsatay ay u muuqatay mid aad u kulul ilaa heer dadkii akhriyey uu galay shaki ah in la jabsaday barta aqalka cad bayaanka ay soo saartay agaasimaha v o a amanda benet ayaa lagu yidhi v o a waxa ay daaha ka rogtaa xogta beenta ah iyo midda qaldan ee shiinaha iyada oo ku baahisa luuqadaha ingiliishka iyo mandariinka islamarkaana runta tilmaamta waxay intaasi ku dartay in v o a ay kashiftay xog badan oo ay xukuumadda shiinaha iyo warbaahinta ay gacanta ku haysaba soo tabiyeen haddii la ansixiyo michael bark waxa uu xilka kala wareegayaa grand taner oo haatan si kumeel gaara u maamulo wakaaladda maraykanka ee warbaahinta caalamiga kadib markii uu xilkaasi iska casilay john lansin oo uu obama soo magacaabay lansin ayaa sebteembartiina dhaaftay loo magacaabay madaxa fulinta ee warbaahinta n p r
mahadsanid jacfar kuukay